dood wadaagun oye ujeedadiisi yeetaa in bulshada koonfur galbeed ee gaar ahaan haambaydhabo laga fahansii doona muhiimadiiyo lataa dhismo golaha deegaanka taaseytio shacabka iyo doorodayanga dadka matalowa siyoonka adeegana kulanka daafurka iyo welibaa ku qeyb galaya wasiiro xildhibaano agaasimiyaala qeybo shalduwan ee bulshada magaalada iyo marti sharaf kale oo ku kooyana gobolada dalka kaaseytio ah qabanqaabadiya macadka cilmi baarista ee irida madax ku socota macadka cilmi baarista irida iyo weliba ku hadalaya muhiimada kulanka iyo weliba usa faahfaahin kubiyay ujeedka lanqobadiga barnaamijka fahanka dhismo golaha deegaanka ee dowlada hoose ee koonfur galbeeda intaasba waxaan ka dhexli doonaa isleenahay maanta inaan faham weyn ka qaadano inta howlkan fadhisa keliya maahan inaan gaarsiin doono bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya kaalin weyna kaga jirtaa
qorshaha macadka waxaa weeye dadka soomaaliyeed meelkasta ay joogaan inay helaan madal noocan oo kale ah madaxdooda iyo shacabkuna ay isku dhex galaan is aragti wadaagsadaan runtiina waxyaalaha ugu wanaagsan oo qeyb muhiima ka qaata marka laga hadlayo dowlad wanaagan waxaa weeye madalo noocaan oo kalea in la abuuro space noocaan oo kalea la abuuro waxaa xoog lagu saarayaa ama doonaya in lagu fahmo daadejinta iyo dowladaha hoose dhismaha dowladaha hoose meelaha ugu badan oo laga fiiriya waxaa weeye kaalintay ka ciyaaraan dib u heshiisiinta waxaana ku mid ee mas-uuliyiinta ee ku qeyb galeen madala iyo weliba dhiniyi kiishow ku hadaleena waana hadhawaayana barnaamijkuna iyo weliba iyo umahadnagana macadka cilmi baarista ee irida mowduuca may balan ka hadalaya muhiim ah oo madii maarne adeeg daadejinta ee bulshada iyo dowladaha hoose iyo dowlad guud ahaan meyl may buu ahaa kakahafadi may raayso dowladnimaada may buu ahaa dowladaha hoose may buu ahayta dowladda koonfur galbeedna maal madaxweynishee commitment fail muujidi in la dhisa may rahayso consuliska oo dhowr degmo ilaa iyo shan degmo mayba indiya mayba antaawiyo barnaamijka uunu qusaygu eerni taabadow unuun warwar gulin diyaarniyana unuun ku qayb gaadana sa hade dowlado hoose dhismada maadaama haduun haweenka meelfayluun ku roogna degmooyinka iyo meelkasta bas maamul goboleede maamulku oo degmada koonfur galbeed wasiirka wasaaradda arrimo gudaha iyo rataliisyowka dowlada koonfur galbeed cabdulaahi xajaasanow manuura ayaa hiriya doodwadaagun oo ka saabsanayay fahanka dhismo golaha deegaanka ee dowlada hoose ee koonfur galbeeda iyo ku hadalay muhiimada iyo in lata iyo fahmana bulshada dhismo golaha deegaanka degmo maamullan soo biyey oo maha idintilangelo tumanko isi milag maamulaasan erishreediya laymum ee walaagu may ku kooyan oo aas aas hore ku kooyan may ku kooyanaha marka hore dowladda hoose markii la leeyay dowla hoose mayna kajeeda dowla baa jartay hawqaad statekii koonfur galbeed la leeyaha dowladii federaal ka jartay dowladda hoose la sheego ma ata dowlada sicib maylaha gali mayla horta ko la fahmo dowlada hoose la sheego mayla mad ata dowlada oo stateka ka dhirsan iyagana lamad ata ko dowlada federaalka ka dhisan lamad ata dowlad madax banaan waay dowlada hoose sharciga dastuurka do-oonin qoran federaalka ee nagadoy kan oo koonfur galbeed nagadoy kan oo dowladaha hoose iuna qorni dowlada hoose dowlad madax banaano oo leh walaayibula ku fadaayo dowlada kale wasiiro iyo mlainlahan wasiiradiina agaasimiyaad iyo wasiiran ah askartiya marashibiyu dowladan waa kaamil awow markuu horta taas inti la fahmo loo fadhiya dowlad muddo muddo la suubiyo may u baahan taha waday dowlad federaalka seelka suubiye xildhibaanay laha doorrade si laha ka doorradoo ka dambe madaxweyne doorradaayaan horta nidaamku nidaamka la fado waayo inay umadi fahamta dowladda hoose la sheego i golaha deegaanka isku midow